guddoonka aqalka golaha shacabka federaalkana faragelinta uu faragelinayo maamul goboleedyada baarlamaanadooda oo hadba meel ku casumayo oo faraha kula jiro ha ka baxo ha ka jooji ha ka jooji waxaan kaloo la hadlayaa united nationka united nationka waa xafiiska ugu weyn qaramada midoobay wakiil baa jooga xogayaha guud qaramada midoobay wakiilka ah waagi dhowey doorashadii dhacday labadii kun iyo lix iyo tobankii qaabka ay u horgaamiyeen maamulkii markaa dowladda dhexe joogay oo prime ministerka iyo madaxweynuhu kamid ahaayeenoo lagu dooninayo loogu noqday nidaamka qabaliga ahaa iyadoo degaan la aadi karo qaybta u weyn bay ka ahaayeen garowga halkaan noogu yimaadeen bishii abril saddexdeedii lana ku hirgeliyay xoog iyadoo dadka reer puntland ay diidan yihiin aad baan uga xunnahay dowrkaas xun oo kob iyo kontonka qof lagu keenay oo corruptionka ahaa united nationku maanta qaybta ay ka yihiin mashaariicda ay ku bixinayaan oo meelaha kaga haboonba ayaan ku bixinayn oo inay dastuurka waddada ka leexiyaan oo ay ku maalgelinayaan brogaraamka oo wado wasiir xoosh iyo guddoomiyaha golaha shacabka ee maxamed cusmaan jawaari ay wadaan ha ka baxeen united nationka xafiiskeeda u n d b da waxaa lagu ogaa inay development ka shaqayso inay siyaasad ka shaqayso oo ay dhex gasho kuma habboona waxaan abiil u jeedinayaa wakiilka xogayaha guud qaramada midoobay inuu arrintaas soo farageliyo oo ka saaro lacagta lagu bixinayo ka leexinta waddadii sax ahayd dastuurka federaalka dib u noqoshadiisa gobollada sool mudug iyo nugaal intaa u dhaxaysa oo yaamahan dagaaladu ka socdeen baa igu weyn waxa aan inay ku yeeray oo aan saanka rabaa wixii iga aada inaan ka iraahdo baaq nabadeed ugu u diro uguna yeero inta ay khusayso inay iska kaashadaan oo ay dadaal ka wada sameeyeen say colaadda u joojiyi lahaayeen una afjari lahaayeen taas baa horta marka koowaad ah madaxweynihii puntland oo degmada buurtin la jooga oo degaanka nugaal dhinaca kalena mudug ku haya oo nabaddii ka shaqaynaya in maalmihii hadda aan soo dhaafnay ay ka dhaceen dagaalo weyn oo hub technical laisu adeegsaday oo ciidamo ka kala yimi degaamo lagu ogaayo aan difaac dalka qeybka ahaa amnigiisa sugadiisa ay halkaa iyaguna qeybtooda ka qaateen dhinaca kalena kuwa kale ay ka yimaadaan halkaana dad badni ku dhinto laguna bahdilo oo sharafta laga qaado madaxweynihii puntland aada iyo aad bay waxay u tahay wax laga naxo lagana lagana muxuu ahaade xumaado arrintaas ceeb waxay ku tahay wixii waxaa sameeyey iyo odayaashooday ku tahay